دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaalka weerar kabeen ah oo askar ka tirsan dowladda federaalka lagula beegsaday qaybo ka mid a gobolka hiiraan askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah jabhadda mucaaradka ee furuud ayaa sheegtay inay weerar ku dishay ciidamo jabuutiyaan ah madaxweyne cusub oo uu yeesho maamulka isku magacaabay hiiraan state ayaa looga dhawaaqay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baaq toobadkeena u dirtay ciidamada dowladda federaalk ee kabarbar dagaalamaya shisheeyaha kusoo duulay waddanka إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran kanaalka wararka ee alkataa'ib ayaa baahiyey muuqaalka weerar kabeen ah oo askar ka tirsan dowladda federaalka lagula beegsaday qaybo ka mid a gobolka hiiraan waxaa ka warramaya mubaarag cumar
الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات muuqaalkan oo la daawan karo hal daqiiqo iyo bar ayaa baahiyey kanaalka alkataa'ib al akhbaariya kaas oo lagu soo bandhigayo weerar kamiin ah oo lagu beegsanayo askarta dowladda federaalka kuwaas oo ku socdaalayay duulaadka deegaanka afcad ee gobolka hiiraan ugu horeyn waxaa muuqaalka lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku taqadumaya askarta dowladda federaalka ee kusoo dhacay kamiinka أسود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات ciidamada mujaahidiinta ayaa askarta rasaas hubiyey waxaana muuqaalkan kooban lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo tooganaya askarta kuwaas oo ku cararaya dhulka hawdka ah أسود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات وبات الضيم آسادي أغير أرهب العادي وشنوا أشرس muuqaalka ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa hubkii laga furtay askarta dowladda federaalka sidoo kale waxaa muuqaalka lagu arkayaa qaar ka mid ah meydadka askarta dowladda federaalka ee lagu dilay kamiinka وشنوا أشرس الهجمات يا حراس أمجادي يا حراس أمجادي si kastaba shalay ayay ahayd markii ay alkataayib al akhbaariya ay baahisay muuqaal ku saabsanaa weerar lagu qaaday fariisinaya askarta dowladda federaalka iyo kuwa jubbaland ay ku lahaayeen dowladka deegaanka birtadheer ee gobolka jubbada hoose kuwaas oo gebi ahaanba lagala wareegay xerada ay halkaas ku lahaayeen أسود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات أسود الاقتحامات وفرسان البطولات أعيدوا يا فوارسنا زمان الانتصارات
askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dilay wiil dhallinyaro ah xilli ay magaalada kusii badanayaan dilalka isdabajoogga ah ee ay geysanayaan askarta dowladda federaalka waxaa ka warramaya cabdiqaaliq macalin cabdiweli wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in ciidamada dowladda federaalka ay dil badheer ah u geysteen wiil dhalinyaro ah oo ka shaqaysanayay mooto bajaajka wiilkan oo lagu magacaabo cabdiraxiin cabdulla sheekh ayaa la sheegay in ciidamada dowladda federaalka ay ku dileen xaafadiisa agteeda xilli uu halkaasi kusii socday cabdulla sheekh oo ah wiilka aabihiisa ayaa warbaahinta ugu warbixiyey qaabka loo dilay wiilkiisa
anigoo aabbihiis ah cabdiraxiin cabdulle sheikh waa geeri aad u xanuun badan waa geeri naxtin leh haddana wuxuu ilaahay keeno ninka gardaran ah haddana ah ciidanka dawladda haddana aanay ahayn dibley ee ah nin mas-uula oo darajo leh oo sargaal ah ee gacanka xaqdana ii dishay sidaas aagood dawladda waxaan ka codsahaa aniga waxaan ahay oda cabdulle sheikh igaarkayga cabdiraxiin lix iyo labaatan jir u ahay bijaallo wahay xaanalka iigu daaraysaa aana loo dilay marka isbitaalka waa geeyey haddana firjiteer ku jiraa waxaan sugu hayaa cadaalad ma aasi doono ilaa cadaalad aan ka helno sidoo kale waxaa warbaahinta la hadlay wiilka la dilay walaashiisa iyadoona warbaahinta ugu warbixisay walaalkeed iyo wakhtiga ugu dambeysay ay aragto walaalaan waxaa meelsha ka moogay ilmaha casho siisanaya meeshaasaan joogay xabada intee dhacda xabadihii waa maqlay anoo isdhahay laantee ka dhacda xabadda wax ku dhac ma aqaano anoo meesha iska jooga daqiiqada markaan waxyar aan joogay ciyaal kale ordaya anoo xaafadda ka tirsanaa noo yimideen cabdiraxiin aabihiis aaba cabdiraxiinaa la dila cabdiraxiinaa la dilay dhaheen allayaa dilay aan dhaasaa la dhahaa meeshaana lagu dilo wax dila ma garanayno ciyaalkii kama aana tegin inta kaloo guriga joogeenoo xaafadda dhanaa la wada baxay ani ciyaalkiia kaasasaayaana islaha iska jooga ciyaalkaada wax siiso marka waxaa waa la dilo waa la dila fitinka adduunka ayaantan wuu ka socdaa wax cadaalada iyo wax oo hadda sharcigaana meesha kama jiro magaalada muqdisho waxaa kusoo badanaya dilalka loo geysanayo dhalinyarta ka shaqaysata mootobajaajka iyadoona mararka qaar loo dilo waxyaabo liito sida shilimaad shilin soomaali ah oo aada u liita jabhadda mucaaradka ee furuud ayaa sheegtay inay weerar ku dishay ciidamo jabuutiyaan ah warkaas waxaa soo jeedinaya cabdifataax faarax
wararka laga helayo dalka jabuuti ayaa sheegaya in maleeshiyaad hubaysan oo kasoo jeeda qowmiyadda canfarta ay weerar culus ku ekeeyeen saldhig ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka jabuuti ee hogaamiyo ismaaciil cumar gele maleeshiyaadkan oo in muddo a weeraradoodu ay ka nasatay dowladda jabuuti sababo ku aadan in la wiiqay awoodooda ayaa weerar culus ku qaaday saldhigga ciidamada jabuuti ee magaalada al daa-uudiyah ee u dhow magaalada daqla ee dhacda xuduuda war-saxaafadeed ka soo baxay maleeshiyaadkan ayay kaga hadleen weerarka ay ku beegsadeen ciidamada xukuumadda jabuuti ay ka geysteen gudaha dalkaasi war-saxaafadeedka ka soo baxay jabhaddan oo lagu magacaabo furuud waxay ku sheegtay inay weerar kula wareegtay saldhigga ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin deegaanka daqayl jabhadda furuud ee canfarta waxay sidoo kale daawacday sawiro muujinaya qaraxyo ay ku beegsatay gaadiid ay leedahay dowladda uu hogaamiyo ismaaciil cumar gele maleeshiyaadkan kasoo horjeeda ciidamada jabuuti ayaa bayaanka ay soo saareen ku xusin ama ku caddayn inta uu la egyahay khasaaraha ciidanka dowladda jabuuti kasoo gaaray weerarka ay fulisay maleeshiyaadka furuud waa jabhad hubaysan oo kasoo jeeda qowmiyadda canfarta waxayna markii ugu horeysay soo muuqdeen xilligii colaadu ka dilaacday jabuuti intii u dhexaysay kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii ilaa kun sagaal boqol afar iyo sagaashankii taasoo ay ku dhinteen kumanaan qof colaada ayaana dalkaasi ka socotay muddo saddex sano ah waxaa xusid mudan in maleeshiyada jabhaddan ay dhaqdhaqaaqyadooda joojiyeen kadib markii ay howlgallo ballaaran kala kulmeen ciidamada dowladda jabuuti iyadoo uu qalqal xoogan soo galay maamulka jabuuti oo la liicaya siyaasad xumada geelaha ku raagay siyaasadda jabuuti geelle intii uu majaraha u hayay hogaanka jabuuti waxa uu dalkaasi dhaqaale ahaan iyo siyaasad ahaanba uu noqday mid aada uga hooseeya dalalka ragaadiyey dagaalada sokeeye siyaasiyiinta jabuuti ayaa sheegaya in ismaaciil cumar gele uu dalka u horseeday dib u dhac ku yimid keligii talisnimada gele taana sababi doonta dagaalo beeleedyo geysta khasaare aan la mahdin
madaxweyne cusub oo uu yeesho maamul isku magacaabay hiiraan state ayaa looga dhawaaqay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabdulla mukhtaar ayaa ka waramaya magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa maalintii shalay ka dhacay doorasho madaxtinimo oo lagu dooranayay hogaamiyaha maamulka la magacbaxay hiiraan state hoolka ay ka dhacaysay doorashada ayaa waxaa soo xaadiray dad aan badnayn waxaana kursiga ku tartamayay laba nin oo lagu kala magacaabo cabdulaahi cabdiraxmaan aadan iyo deeq cabdulaahi abuukar natiijada ayaa lagu dhawaaqay waxaana la sheegay inuu kusoo baxay doorashada cabdulaahi cabdiraxmaan aadan kadib markii la sheegay inuu helay sagaashan cod halka deeq oo la tartamayey uu helay toddoba iyo toban cod oo keliya kadib doorashada waxaa goobta ka hadlay hogaamiyaha cusub ee maamulka hiiraan state wuxuuna caddeeyey inaysan ka tanaasuli doonin mashruuca maamulka hiiraan state hiiraan state waa qadiyad ummadeed waa qadiyad shacbi waana jiraysaa waana jiri doontaa haddii allaha awoodale khadarana ma dhici doonto qadiyaddaas aada igu aaminteen maanta inaan si dhuumashaa uga baxsado ma dhici doonto wakhti badan iyo xilliyo badan qadiyaddan waa soo daalaadhacaysay waa soo kukufaysay maadaama aad saddex sana ii igmateen waxaan idiin ballan qaadayaa codka aada igu aaminteen inaan si dhabah qadiyadaasi gacanta ugu hayo kana mira dhaliyo maamulka lagu magacaabo hiiraan state ayaa waxaa horay hogaamiye u ahaa cali jeyte cusmaan mana la shaacin goor xilkii laga qaaday taasoo laftirkeeda shaki hor leh abuuri karta oo ah in qorshe kale lagu dhinac wado sidoo kale maamulka gooni ogoosadka ah ayaa ku dhawaaqistiisa waxaa ka dhashay buuq fara badan maadaama uu ka go-ay maamulka taagta daran ee hirshabeelle waxaana xilligaasi horboodayey rag xilal kala duwan ka haya dowladda federaalka iyo kuwa ka fallaagoobay maamulka hirshabeelle kuwaas oo aan lagu arag halka ay doorashadu ka dhacaysay waxaa suuragal ah in maamulka hirshabeelle ee uu hogaamiyo cali guudlaabe buuq hor leh ku kiciyo maamulkan maadaama ay isku haystaan maamulka magaalada beledweyne warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baaq toobadkeena u dirtay ciidamada dowladda federaalk ah ee kabarbar dagaalamaya shisheeyaha dalka kusoo duulay warkaas waxaa soo jeedinaya mahad cubayd muuqaalkan oo uu baahiyey kanaalka wararka ee alkataayib ayaa waxaa kasoo muuqanaya afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo ciidanka dowladda federaalka ugu baaqaya inay isaga soo baxaan safka shisheeyaha ugu horeyn muuqaalka ayaa ku bilaabanayaa askar ka tirsan dowladda federaalka oo iyagoo maxaabiis ah soo galay gacanta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo sheegaya in la soo qalday intaas kadib sheekh cali dheere ayaa ugu horeyn askarta dowladda federaalka su-aalay meel kastoo ay joogaan waxa ay ugu dhimanayaan xasan sheekh maxamuud
qolada ridada la hadli maayo horta xasan murtadiisa xasan guurguurtay la hadli maayo laakiin waxaan la hadlayaa nimanka dhallinyarada ee ciidanka sheeganaayo ee lagu shaqaysanaayo ee maliibayaasha lagu liibaanaa haddii gaalaha laga soo qaato xasan guurguurtiya afarta la joogtaa jaabka gashata iyagaa guryaha ku dhista wax kale intuu soo dhaafay iyo xataa ki sii yartaada manaasiibta riddada ee waxa weeye xogayarka wax ka qaar laga sii sii jiray ilmihiisiyo naagihiisiyo seediyaashiisa ku safay yacni cid kale uu wax ogol yahay ma jirto maxaad ugu dhimanaysaan marka sheekh cali dheere ayaa ciidanka dowladda federaalka ugu baaqay inay allaah u tuubad keenaan wuxuuna uga digay inay dhintaan ayagoo gaalo ah shishayahana ka barbar dagaalamaya
nolol ma haysataan dhaqaalo ma haysataan saldano ma haysataan diin waa ka tagteen oo cadaab ilaahay subxaana wa tacaala ad aadaysaan maxaad ku dhimanaysaan waxaan leenahay war haddaad caqli leedihiin innagu inaad dhimataan oo idin dilnoo gacanteena ku baaba'daan waxaannu ka jecelnaha inaad tooba keentaan ilahay u soo noqotaan hooyooyin iyo aabbayaal muslimha idin dhalay kitaab sharaaca islaama la idinku dhalay war diinka la idinku dhalay intaad ku ka ridowdaan idinkoo gaalaha dhimin oo gaala daba jooga soomaali waa taqaan dhammaanteed ninkii gaal raaca oo gaal la safta inuu gaal kale yahay soomaaliya xataa kuwa reer baadiyaha waa yaqaana
sheekha ayaa soo qaatay dhowr qiso isagoo askarta dowladda federaal ka dareensiinaya inay ayaga laftooda og yihiin waxa ay ku sugan yihiin iyo xukunkoodu waxa uu yahay nin odaya oo reer galgaduuda ayaa waxaa weeye maxaaraa qabatay marka meelay geeyeen idaacadahan kol ila waa laga soo daayay markaasaa wuxuu yidhi markii meesha lagu xiray amxaaradii cararaysa oo cararaysa oo mujaahidiin ay raaxdaysanayaan anigana waa li wadaa waa lii qumina waa xerxerana wadaadnima loo haystaa kuwa soomaaliya ay wadu yidhi weliba isku reerna hadhow meela lay fadhisiyo meela lagu xiray meesha lay fadhisiyo hareerayga fadhisteen nima waxaan ku yidhi su-aal aad weydiiyaa salaan haye nimankan aad la socotaan oo aan daba joogno maxay yihiin maasee waa xabasho nasaaraha oo gaalaha haye gaalo intay geli ayada aakhiro asadhan ahlu naar wa naarta lagu gura waay nin gaal raaca ka warrama oo muslim hajoo gaal raaca sheekh habelow waa ogna dhah gaal kale waa dhaheen markaasaan waxaan dhawadaa waaye adiga aakhiro ilaahay ma reer hebelnimooda ku dhaafa soomaalinimo kuwaasna ma inay etoobiyaan yihiin ilahay ku cadaaba waxaan dhawa ognahay waa u baleernay mooyaane waa ognahay sheekh cali dheere ayaa ugu dambayntii ugu baaqay askarta dowladda federaalka inay ka soo laabtaan safka shisheeyaha intaa wuxuu ninkaa yarka laata siddeed toban jirka ha fahmay yaa soddon jirra fahmi layahy war laba boqol markaa u dhimanaysid laba boqol naftaa ma laba boqol ay goysaa naftaa raqiisana boqolaal kulaa naf goynin maxaad ku imaanaysaan laba boqol oo dolar haddaad xamar iska shaxaatanto ama waxa weeye gaarigacan ku xamaalato ama beerahan shabeellada hoose timaada aad ka shaqaysato laba boqol maalin afar boqol shan boqol aad shaqaysanaysaa maxaa u dhimanaya waxaan leenahay ka soo laabta ma ahan markii ugu horeysay oo ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab baaqkan la mid ah u dirto askarta dowladda federaalka ee ka barbar dagaalamaya shisheeyaha
warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa